bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhigga wareysiyada rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo caawa intiisa badan barnaamijka amaba aan ku soo wada qaadan doonno qaraxii ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho waxaana qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay khasaaraha ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay isgoyska ex control afgooye taliyaha booliiska soomaaliya cabdi xasan xijaar oo shir jaraa-id qabtay ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijkaaad ku dhegaysan doontaan khasaaraha ka dhashay qaraxaasi ayaa isa soo taraya iyadoo gaadiidka gurmadka degdega ah ay ka qayb qaateen waxaan idiin soo gudbin doonnaa aasaasaha hay-adda amiin ambalas ee gurmadka ka qayb qaadanaysay oo ka hadlaysa ilaa hadda dadka dhaawacyada ah oo ay qaadeen iyo tirada rasmiga ah ee khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waraysi arrintaasi la xidhiirta barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay ka tacsiyeeyeen weerarkaasi wuxuushnimada ah ee kooxaha argagixisada ah sida arxan la'aanta ay ugu laayeen dadka rayidka ah iyadoo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre uu guddi gurmad ah u magacaabay musiibadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha aqalka sare ayaan idiin soo gudbin doonaa oo arrintaasi ka hadlaya dadkii ku dhintay qaraxii maanta ka dhacay isgoyska ex control afgooye waxaa ka mid ahaa shan iyo toban arday oo ka tirsanaa jaamacadda banaadir iyadoo sagaal iyo toban kalena oo isla jaamacadda ka tirsan ay ku dhaawacmeen qaraxaasi waraysi gaar ah oo aan ku eegayno khasaaraha soo gaaray jaamacadda oo aannu la yeelanay guddoomiyaha jaamacadda banaadir ayaan idiin soo gudbin doonnaa culummada soomaaliyeed waxay cambaareeyeen qaraxaasi iyagoo caddeeyey in wax raad ah ay arrintaasi ku lahayn diinta islaamka waxaan idiin soo gudbin doonnaa mid ka mid a culimaadudiinka soomaaliyeed oo ka hadlay xasuuqaasi qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah al-shabaab waxa al-shabaab waxa ay bartilmaameed ka dhigteen dadka shacabka ah waxaana taasi ay meesha ka saaraysaa fikradaha kooxda iyo hadallada been abuurka ah oo ay warbaahintu adeegsadaan oo ay ku sheegaan in xarumo dowladeed ay weeraro ka geystaan haddaba maxay tahay hadafka kooxda ay ka leedahay arrintaasi falanqeeye dhinaca amniga cabdicasiis axmed waraysi aan la yeeshay ayaa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaa barnaamijka ku dhegaysan doontaan iyadoo ay xusid mudan tahay in dadka eheladooda ay ka maqan yihiin iyo kuwa doonaya in gurmadka ay ka qayb qaataan ee dhiigga bixinaya ay la xiriiri karaan lambarada gurmadka ee ah eber lix hal afar labaataniyo sagaal labaataniyo toddoba siddeetan iyo afar eber lix hal afar labaataniyo sagaal labaataniyo toddoba siddeetan iyo shan eber lix hal afar labaataniyo sagaal labaataniyo toddoba siddeetan iyo lix ama eber lix hal afar labaataniyo sagaal labaataniyo toddoba siddeetan iyo toddobo ama eber lix hal afar labaataniyo sagaal labaataniyo toddobo siddeetan iyo siddeed ku soo dhowaada mar kale iyo bandhigga waraysyada
qalfoof maraane iimaankii laga qaatay dhexdiisa wa lagu qabsanayaa
waa hagaagaanu ku bilownaya dhegeystayaal qodobkeena ugu horeeya ee barnaamijka maleeshiyada al-shabaab waxay maanta xasuuq ba-an ay ka geysteen isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay ku xasuuqeen bulsho soomaaliyeed iyadoo dhimashadu ilaa hadda ay gaarayso toddobaatan iyo sagaal qof dhaawacana uu ka badan yahay boqol qof oo dad rayid ah oo isugu jira haween arday iyo qeybaha kale ee bulshada waxaa inoo soo socda wareysiyo kala duwan oo arrimaha qaraxa aan kaga hadlayno inagoo ka eegayna dhinacyo badan balse marka hore taliyaha booliiska soomaaliya cabdi xasan xijaar ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay isgooska ex control afgoy بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaan marka hore tacsiyo dirayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeed dhibaatadii maanta ka dhacday magaalada muqdisho ex control afkooye taasoo cadowga ummadda soomaaliyeed uu ku gumaaday arday badan oo jaamacada u socday iyo dad ku mashquulsanaa aroortii u soo kallaxay risiqoodii inay caruurtooda raashin u doontaan aroortii meesha isugu yimi dhacdadaasi waxay dhacday saaka toddobadii iyo shan iyo toban daqiiqo kadibna waxaa boliisku soo gaaray isla goobtii toban daqiiqa kadib annakuna waxaanu nimi sideeddii oo waxla geerida halkaa ka dhacday iyo baaxadda ay leekayd iyo shirqoolku intuu leekaa iyo ciidamadu si ay isu hor istaageen xaalad cakiran oo adag bay ahayd oo adu foolxun una baahnayd in la fiiriyo kadib waxaa noo yimid duqa magaalada oo isagu aan naga dambeeyey muddo tirada markaa la sheegi karay ma suuragal ma ahayn wakhtiga iyo xaaladda lagu jiro in la sheego waa garan kartaa meel in ka badan toddobaatan qofood ay ku dhinteen in la yidhaaho muxuu ahay inta saacaddiiba lasoo istaagay intaasaa dhimatay markaa waxaanu islahayn wakhtiga saxa ah ee la sheegi karo ee ummadda soomaaliyeed loo sheegi karo waxaa xaqaa'iqa jira ayaannu la sugaynaan ugu saabsannay taasoo wakhtigeedii galabta markaannu soo eegnay cusbitaalladii soo tirinay meel marba aanu soo eegnay aan rabo inaan u sheego tirada saxda ah ee dadku doonayey toddobaatan iyo sagaal qof ayaa ku dhintay ilaa saaka ilaa hadeer waana dhici kartaa qof iyo laba iyo saddex iyo afar bayna ku sii darsamaan maxaa yeelay dad badan oo dhaawacaa jira dhaawacuna boqol iyo xoogaa buu ahaa waannu soo kormeernay waannu soo booqannay golaha wasiirada oo guddi loo saaray anigu aan ka mid ahaa duqa magaaladuna ka mid ahaa ayaa soo kormeeray ciidamada boliiska oo meesha ka shaqaynayey iyo kuwii kontaroolka joogay iyo arday jaamacadda u socotay oo meesha maraysa laba basaarayd iyo ummad badan ayaa meeshaa saaka ku halaagsantay oo cadowga ugu talagalay waa u tacsiyadaynaynaa dalka iyo dadkaba waxaanu leenahay mar labaad allah u naxariisto ilaahay junnadii ha ka waraabiyo ciidanka booliiska soomaaliyeed oo iyaga naftooda ay kaga dhinteen saraakiil iyo saraakiil xigeen meesha shaqadan ka joogteen iyagana iyo xaasaskoodana tacsi baan u dirayaa waxayna u diideen baabuurkaasi inuu magaalada soo dhex galo waa garan karta dadka xamar yaqaanaa kontaroolka afkooya meeshu ku yaallo marka sidaasaan rabaa dadka inaan ugu bayaaniyo inaan yacni wakhtiga munaasabka ah ee la sheegi karo waxa gaaray iyo khasaaraha intu leekaa inayan qaadan karin hal saac gudahood meel intaan leeg iyo musawirada aad aragteen dhulka baaxaddiisu intay leeg tahay inaan lagu sheegi karin isla daqiiqado aan lagu sheegi karin intaasaa raba inaan la wadaago ummadda soomaaliyeed ugana wada tacsiyadeeyo intii dhimatayna allah u naxariisto
cabdi xasan xijaar ayuu kaasi ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo khasaaraha ka dhashay qaraxa ee ka hadlayey weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka bandhiga wareysyada bandhiga wareysyada gaar ahaan qarixii maanta ka dhacay ee magaalada muqdisho wareysiyada iyo warbixinada la xiriira waxaa jirtay in gaadiidka gurmadka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adda amiin ambalasba in ay ka qeyb qaadanayeen gurmadkii loo sameynayay dadkii ku dhaawacmay dhibaatada halkaasi ka dhacday waxaan qadka telefoonka kula xiriiray cabduqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah aas-aasaha hay-adda amiin ambalas waxaan ka waraystay waxa ay indhahooda ku arkeen iyo ilaa hadda dadka la qaaday
bismi illahi raxmaan raxiim reedi muqdisho aada iyo aada umahadsantihiin runtii saaka toddobadii barkii subaxnimo qarax weyn ayaan maqalnay oo muddo aan noocaas aynan maqal marka ambalansooyinkan u dirnay runtii dad badan ayaa ku dhaawacmay qaar badan waa ku dhinteen allah u naxariisto hanti badan oo ku gubatay gaari iyo guryaba leh marka runtii meeshaas khasaare nafi maalle ayaa ku waxyeeloobay bal waxaad faahfaahin iga siisaa marka tirada dadka dhaawacyada ah ee aad ka qaadeen goobta mashaqadu ay ka dhacday
annaga guud ahaan waxaan qaadnay toddobaatan iyo iyo saddex qof oo dhaawac ah iyo konton iyo kow qof laakiin waxa aan aragnay tira ahaan aragtida markii la yidhaahdo oo cisbitaallada hadda yaalla waa boqol labaatan iyo shan qof oo dhaawac ah iyo sideetan toddobaatan iyo sideed qof oo dhimasho ah
dadkaasi marka intaasi la eg sidee amiin ambalas ay ugu gurmatay runtii amiin ambalas kaliya ma ahayn waxa waxa shaqada qabanayay amiin uu nambarka ambalansooyinka aan ku shaqaynaa ka badnaa toban ambalas ku shaqaynaynay laakiin ambalansooyin kale waxaa jiray oo gobolka leeyahay kuwa dad gaar ay leeyihiin intaba way wada shaqaynayeen laakiin tira koobka guud cisbitaallada dadka yaalla hadda ayaa nambarkaas ah
nambarkaasi marka sidee ayaa lagu ogaaday ma idinka ayaa tegay goobahaasi
waxaan tagnay cisbitaallada cisbitaal kasta inta qofka taalla oo dhimasho iyo dhaawac ah kadib ay marka isugeyntooda ayaa sidaa ah
marka dadka sidee ayay wax u soo gaareen
runtii dadka dhaawac fudud iyo dhaawac culus intaba waa sugi jiraan qaar laga yaabo in dhaawacii cisbitaalka loo keenay kadib ay u dhinteen way jiraan qaar fudud oo marka isbitaalka la keena inta waxyar laga dhadhayey oo mataqaanaa oo ilaahay u booga dhayeyna way jiraan qaar culus oo dhaawacoodu qaliina u baahnaay isbitaalka la siixiyna way jiraan laga yaabay marka cisbitaallaha sheegi doonee qaar badan oo isbitaal dalka wax looga qaban karinna inay ku jiraan halka uu qaraxa ka dhacay maxaa kala kulanteen runtii horta anaga qaraxyadan ma ahan kuwii u horreeyey oo aynu ka shaqaynayna ma aha qaraxya inta kuwa intaan ka dhib badan oo ka waaweynaan soo aragnay kuwo ka dhib yar waan soo aragnay laakiin markii loo fiirsho qaraxii fourteen october laba kun tobani seventeenkii qaraxan waxaan dhihi karaa yani makni jiudkiisu wuu ku dhowaa khasaaraha nafeed ha ka yaraado khasaaraha maaliyadeed ha ka yaraato laakiin xagga yani cufka iyo mugga iyo magni jiudka marka laga hadlaayo inuu qarax weyn ahaa qaraxaas marka qaraxaasu marka waxyaalaha kaga duwanaa qaraxan wuxuu ahaa yani meel bannaan meesha eriyadu guryo badan oo kuma hareereysneen oo dhismo ah culusoo celinaya qarax marka waxaan waxaa dhihi karaa inay khasaaruhu yaraado waxaa keentaa isle hawada furan ayaa qayb ka
ah ma ahana waxaad qabtay inuu khasaaraha intaan ka badnaa lahaa haddii dhismo goobaha ay ka agdhowaan lahaayeen
haddii magaalada dhexdeedu ahaan lahaa uu ka dhib badnaa lahaa haddii aad xasuusatid bishii labaad labaatan iyo sideedeedii sanadka hadda aan ku jirno qaraxii ka dhacay hoteelkan maka almukarama agtiisa yani guryihii guryo u jira yani shan boqoloo tallaabo u jira meesha wax ka dhacay ayaa dumay marka dumidaas ay dunto guryahaas daday ku dumayaan dadaa ku waxyeeloobaya marka inuu meel furan ka dhaca qaraxa way ku habbooneed inkastoo meel kastaba dad ku dhimanayo hantina ku baaba'ayso
waxaad sawir naga siisaa goobta ay wax ka dhaceen sida ay u tiilay iyo dareenka dadka halkaasi aad kula kulanteen
waxay ahayd horta runtii maalintii ka horreysay jimca ayay ahayd waad ogtahay jimcada soomaaliya waa maalin fasax waaye qof walba shaqadii iyo waxbarashada laga laga fasax laga ah sabtina waxayd meel wakti ay shaqadii furmayso waxbarashadii furmayso oo qof walba iyo qoys walba uu shaqadiisa soo aadayo aad yani loosoo kale loosoo kala ordayay waxbarashadii iskuulaadka jaamacaadka shaqooyinkii loosoo kala ordayay ay ahayd waddadu aad ayay mashquul u ahayd jaam ayayd baabuurta meesha waa leexad way isku waa way way yani maadaama ay isgoys tahay waa meel isgoys exconsoro qofka yaqaana wadada afgoy ka timaada xamar soo aada wadada madiina xoosh iyo aada dhinaca warshadaha yani jid saas isgoys oo ah wey oo afarta dhinacba baabuura ka imaanaysay baabuura taagnada laga rarayay dad ayaa socday so aaday jaam wayaadan dhihi karaa marka runtii dadkuna waxay qof walba ku tallamayay yani howl maalmeedkiisa siduu u gudan lahaa ayaa qof walba maskaxda ku hayay ama uu ugu ordi lahay ama u gudan lahay maalintaas marka dad faraxsan oo xisaabtamayay saacad ka hor saacad yani daqiiqada kadibna noloshiis ku waayay dadka idinka aad ka qaadeen isgooska excontrol afgooye ee uu qaraxa ka dhacay maxay isugu jireen yaa u badnaa dadka waxyeeladu ay soo gaartay
runtii horta dadku bulshada nooc kastoo ka mid ay isugu jireen oo rag iyo haween iyo caruur iyo intaba way lahaayeen odayaal iyo dhallinyaraba yacni dad da'yar way u badnaayeen iskuulaadka xilliga la aadaa maadaama ahayd oo jaamacaadka ay furnaayeen oo ardayda waxbarasho loo ordayay iyo dad dhallinyaro ah oo shaqooyinkooda u socday dad waalidiin oo howlahooda u socday yacni bulshada nooc ka ma ka maqnaa ma uunan jirin baan dhihi karaa marka waxaan isleeyahay marka yani wax aan is idhaahdo maanta noocaasa ka maqnaa dumar rag iyo haween iyo dhalinyaro iyo waayelinta waa lagu weyn arday ayaa u badneyd baa la leeyahay ardaydaasi halkay ka tirsanaayeen ma la og yahay horta lama oran karo u badnaanshiya markii la yidhaahdo ardaya u badne way ka mid ahaayeen la dhihi karaa arday baa ka mid ahe dadkii meesha ku waxyeeloobay sax jaamacaadka runtii hadda intaan ognahay jaamacadda banaadir ayaa ka mid ahayd arday u socotay oo dhiganaysay arday iskuulaad kaleeto iyo jaamacaad kale u socdana way ku jireen dadyaal kaleeto howlo kale u socdana way ku jireen jaamacadda banaadir oo kale ma la og yahay tirada ardayda kaga dhimata meesha yacni inta runtii hadda xuraanka aan hayno laba iyo toban arday ayaa la sheegay way ka badan karaan laakiin ilaa hadda laba iyo tobankaasaa la sheegay
waa gartay maxaa caqabadoo la kulanteen marka intii aad howlahan samafalka ku guda jirteen
runtii waxyaalaha aniga aan isleeyahay waxyaalahan qaraxyada noocaan markay dhacaan in laga barto ay ahayd oon isleeyahay hadda fourteen october iyo qaraxyada ka horreeyaba waxaan mar kasta ka digi jirnay oo aan sheegi jirnay war emergency-ga ha la improve gareeyo micnaha emergency markaan leeyahay waxaan ka wadaa xaaladaha degdega ah imaanaya ha loo diyaar garoobo haddii aan ka baranay qaraxii fourteen october in shan boqol oo qof ay ku dhimatay waxaa dhici karta mid ka weyn oo intaa ka badan yacni number intaa ka fara badan ay ku dhiman karaan ama ku dhaawacmi karaan
waxa uu ahaa doctor cabduqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan aasaasaha amiin ambalas oo gurmadkii maanta ee ka qayb gashay weli waxaad dhegeysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka bandhiga wareysiyada ayaan ku guda jirnaa ee aan ku eegeyno qaraxii maanta ee maleeshiyada al-shabaab ay ku xasuuqeen dadka rayidka ahaa qaraxaasi dadka ku dhintay waxaa ka mid ah shan iyo toban arday oo ka tirsaneyd jaamacadda banaadir iyadoo sagaal iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen oo isla ardayda jaamacadda ah waxaa arrintaasi ka wareystay guddoomiyaha jaamacadda banaadir maxamed maxamuud bidey
intii dhimasan allah unaxariisto inta dhaawacantan allah boogadayo intii maanta maalin midooda ahayd maalin masiibaha ahayd mid xoogla ayaa waxay soo gaaray dhalinyaro soomaaliyeed oo waalidiintooda ay usoo bixiyeen waxbarasho saacado kadib loogu celiyo iyadoo meyda guriga loogu celiyo runtii arrin maxdin lay ahayd marka arrintaas waxaan ugu tacsiyeynayaa mataqaanaa ummadda soomaaliyeed waxaan ugu tacsiyeynayaa bahda waxbarashada waxaan ugu tacsiyeynayaa waalidiintii maamulkii macalimiintii ardaydii jaamacadda banaadir oo dhibkaasi runtii maanta aada u saameeyey dhaawaca wuxuu ahaa tiro gaari sagaal iyo toban arday ayaa ku dhaawacantay inta ilaa hadda laogyahay qaar badan waxa weeye gurya iyo waxbaa loo wadweeyey meelay kala aadeen dhimashadana waxay maraysay ilaa iyo shan iyo toban ayay maraysay oo jaamacadda banaadir keligeeda
shan iyo tobanka qof ee dhimashada ee ardayda ah jaamacadda banaadir miyay ka dhinteen ah, jaamacadda banaadir bay ahaayeen runtaasi haa waxaa weeye sagaal iyo toban baa dhaawac ah laba mooye toddoba iyo toban kaleet waa dhaawac garaabaa weeye oo u baahan in mataqaanaa aan u weydiinayna dowladda soomaaliyeed in loo istaago in ardaydaasi la caawiyo la gargaaro oo loo qaado daaweyn dibadda ah haddii aan layni arrintan marka ka maamul ahaan sidee ayay idiin danqisay sidee ayay idiin xanuujisay wallahi arrintaasi waxayna gaarsiisay danqasho xoog ayayna gaarsiisay waayo ardayna bay ahaayeen waxaan unahay waalidkoodii labaad baan ahayn maamulkoodii baan ahayn ardadeennii oo dhib soo gaaray oo runtii jaamacadda nabar ku dhacay weeyaane hadda koor baa dhibkan oo kaleeta jaamacadda hore u soo gaaray kan waxa weeye waa dhibkii labaad weeye dhibkan waxa weeye arday badan soomaaliya ayuu soo gaaray marka ilaah baan u baryeennaa in ilaahay dhibkaani ilaahay ka dulqaado ummadda waxaan leenahay ilaahay ha loo laabto alla allah bari ha la sameeyo isku baxal la iskugu yimaado si mataqaana ilaahay dhibkaani ummadda uga dulqaado
waxaa ii sheegtaa marka shan- shan iyo tobankaas qof ee dhintay iyo sagaal iyo tobanka kale ee dhaawacmay ee ardayda jaamacadda banaadir dhibaatada sidee ayay u soo gaartay xilligaasi halkee ayay ku sugnaayeen ma gaari ayay wada saarnaayeen mise waa ay kala socdeen
ardaydu gaarigay wada saarnaayeen waxbarashaday u socdeen kambaska trabsay sii doo socdeen xisada ay ku lahaayeen waxay marahayeen isgoyska next control halkaasoo runtii baabuurtii isku xadhibantay marka fursadaasi ayuu mataqaana aada uga faa'iidaystay oo mataqaana meeshaasi iyo qaraxa ku sameeyey oo dad badan oo soomaaliyeed oo ardadaasi ay ka mid yihiin dib kusoo gaaray oo wax ku noqdeen tirada guud ee ardayda saarneed ee baska ee jaamacadda banaadir imise ayay gaaraysay yaase ka badbaaday ardaydii yaa ka badbaaday saddex bas oo jiro joogtay ahaayeen oo waxbarashada u socday bas ka mida basaskaasi way ku wada baabi'een ee runtii waxa waaye wax ka badbaada marka kuwa kaleetana ayaa dhaawacyo kasoo gaareen qaarna ay ka badbaadeen heerarkooda een, intee ayay gaarsiisneed ma sanadkii ugu dambeeyey ayay ahaayeen mise een, arday bilow ayay ahaayeen waa iskugu jireen arday bilaawa iyo kuwa heer dhacaa iyo kuwa heer dhamaada inta badan iskugu jireen waxaa kulliyada heerska kulliyadaha kaleeto engineerinka iyo agricultureka iyo medicinka ayay ahaayeen dadka ku dhintay kuna dhaawacmay marka heerarkay jeem bay lahaayeen looladkay jeem bay ahaayeen ardaydu gurub gurub bay iskusoo raacaan oo baabuurta wada qaataan iskuxaafad xaafada saa meesha markay marayeen ayaa checkpointi ay ku yimaadeen ayaa baabuurtii intiida kale waxeenay ayaa dhibkii meesha ku qabsaday meesha ayay mataqaanaa dhibku kasoo gaaray
ka maamul ahaan marka ilaa hadda kaalin intee la eg ayaad ka qaadateen dhibaatada soo gaartay ardayda jaamacadda
ilaa maanta oo dhan baanu ku dhex jirnay meedadkii baanu aruurinay meedadkii baanu asturnay dhaawacyadii baanu isaalada ugu wada tagnay liiskii inaan qornay waxaanu u sameynaynaa qoraal codsi haddaan ka codsaday dowladda in dadkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan leh gargaar loogu fidiyo oo wax loogu qabto loo suubiyo marka maamulku tan iyo saaka ilaa hadda meeshii baanu taagan oo ka shaqaynaynaa isaaladii baanu ku wareegaynaa ardaydii baan mataqaanaa waxaan ardaydii waxbarashadii baanu joojinay muddood buuca ilaa ardada mataqaanaa ka qayb qaataan duugta iyo mataqaanaa saaquleynta dadka dhaawaca dhiigga loo shubo oo la shaqaynayaa
laba gabdhood oo walaalo ayaa ardayda ku jirtay ayaa la yidhi labadaasii gabdhood sidee ayay wax u gaareen labada gabdhood midna way dhimatay midna waa dhaawac weeye arday helkaankay ahaayeen dee ardo badan walaalaha jiro mudabalabadaas haddaa diinta badan hadee magacooda soo duunay laba gabdhood walaale ahaayeen midna way dhimatay allahu naxariisto qabrigeeda allahu waasixiyo midda kalena waa dhaawac
marka ma ogaateen dadka xaaladooda ay daran tahay ee u baahan gargaarka caafimaad ee dibadda ha toddoba iyo toban ka mida sagaal iyo tobankaas dhaawacma toddoba iyo toban ka mida waxay u baahan yihiin gargaar dibadda in loo qaado way u baahan yihiin
waa tahay aada u mahadsanta guddoomiye samir iyo iimaan allah idinka siiyo idinkii ummadda soomaali aamiin ummadoo dhan sanadii oo allah ka siiyo baahda waxbarashada iyo dadka kaleeta aqoonyahanka soomaaliyada oo dhan in arrintaasi oo runtii nooga soo tacsiiyey waan uga mahadcelinaynaa waxaan rabnaa in mataqaanaa lala garab istaago sidii arrintaani meel looga soo wajeesan lahaa haddii aan la idmo mustaqbalka
waxa uu ahaa guddoomiyaha jaamacadda banaadir oo ka hadlayey eh, khasaaraha jaamacadda ka soo gaaray een, weerarkii kooxda al-shabaab maanta ay dadka rayidka u geysatay ee ka dhacay magaalada muqdisho dadka aragtidooda kasoo dhiibtay bartaan ku leenahay facebooka waxaa ka mid ah cumar siyaad waxauu yiri allah u naxariista inta dhimatay aamiin maxamed nuur waxauu isna yiri dhammaan alle waxaan kaga baryayaa in intii ku dhimatay inuu jannadii fardowsa ah geliyo intaba ku dhaawacantayna caafimaad degdega uu siiyo aragtida dadka ayay ahayd haddaan halkaasi kaga gudubno weli barnaamijkeena bandhig wareysiyada ayaan ku guda jirnaa radio muqdisho maanta ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre waxa uu magacaabay guddi gurmad deg dega guddiga waxaa loogu talagalay inuu ka jawaabo dhibaatadii soo gaartay dadka rayidka ah haddaba haatan waxaa xarunta gurmadka deg dega ah ee magaalada muqdisho ee ku sugan afhayeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya ismaaciil mukhtaar oronjo mudan afhayeen way maqashaa dabcan
si fiican maxamed
waxaa faahfaahin naga siisaa waxa ka soconaya xarunta
waa mahadsan tahay sida aad ku sheegtay hordhaca waxaan ku sugannahay xarunta guddiga technicalka ama farsamada loogu talagalay inay ka shaqeeyaan howlaha caawinta dadkii maanta ku waxyeelooday musiibadii ka dhacday isgoyska ama wadada ex control ee magaalada muqdisho waxaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kulan deg dega la yeeshay xubnaha golaha wasiirada waxaa kulankaas wasaaruhu uga dhawaaqay guddi ka shaqeeya guddi ka shaqeeya howlaha gurmadka deg dega iyo sanata bixinta dadka waxyeeladooda kasoo gaartay musiibadaas ay sameeyeen kooxda argixisada al-shabaab guddigaas xubnaha golaha wasiirada waxaa maanta ay booqdeen cisbitaalada iyo goobaha la seexiyey dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay iyadoo qiimeynayay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka bukaanada ah kuwa looga aan looga qaban karin wadanka iyo kuwa kale muxuu ahaa in la qiimeeyo si wadanka dibadiisa lagu qaado haddii ay jiraan dad aan gudaha dalka soomaaliya wax looga qaban karin waxaa sidoo kale la sameeyey xarun ama center loogu talagalay inay la soo xiriiraan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka eheladooda u baahan in la caawiyo ama weysan centerkaas waxaa ka shaqeynaya dhalinyaro oo afar iyo labaatan saacba heegan u ah ama ka jawaabaya haddii qof muwaadin soomaaliyeed oo qofkiisi weysan ama u baahan daryeel gudaha dalkan wax looga qaban karin in arrimahaas oo dhan cisbitaalada iyo iyo guddigii iyo waxaasoo dhan ay wada shaqeynayaan ayna ka wada shaqeynayaan sidii la sheekaasha lahaa waxaan jeclaan lahaa inaan halkan bulshada soomaaliyeed mar kale kala wadaago nambarada xarunta dhexe ee guddiga loo sameeyey arrintaas inay si deg kugu jawaabaan waxaa hadda waxaa nambaradaas ay kala yihiin eber lix afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba sideetan iyo afar eber lix afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba sideetan iyo shan eber lix afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba sideetan iyo lix eber afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba sideetan iyo toddoba eber lix eber afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba sideetan iyo sideed nambaradaas ayay dadku ka soo wici karaan guddiga farsamada islamarkaana islamarkaana ay kala islamarkaana ay ka heli karaan jawaabo ay waxyaabaha u baahan yihiin haddii uu qof nambaradan marka maxaa loogu talagalay
nambaradan inay dadweynaha soomaaliyeed soo wacaan waxaan ku baahinay baraha bulshada sidoo kale waxaan ku baahinay websaydyada dowladda soomaaliya iyo websaydyada kale ee dadka soomaaliyeed dhammaan annagoo ka codsanay inay ka qayb qaataan faafinta nambaradaas oo ay la soo xiriiri karaan bulshada soomaaliyeed qof walba oo u baahan inuu halkan ama qof caawiyo ama ay wax ka maqan yihiinba inay maxay ahayto ay la soo xiriiraan sidoo kale in informationka xaaladaas ay kala socdaan si toosa bage uu leeyahay guddigan oo technicalka ama farsamada ah ee loogu talagalay inay ka jawaabaan mar walba halka xaaladda ay marayso arrinta dhacdadii maanta ka dhacday ex control afgoy ee magaalada muqdisho madax kala duwan iyo mas-uuliyiin iyo xubno golaha wasiirada iyo xubnihiihalkaa ku sugan waxaa sidoo kale soo booqanaya mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladda marka waxaa la diiwaangelinayaa dadka xaaladooda aan waxba looga qaban karin gudaha dalka soomaaliya iyadoo guddiga farsamada iyo dhakhaatiirta iyo hay-adaha kale ee ka shaqeynaya sida wasaaradda arrimaha dibaddaba ay iska kaashanayaan sidii muxuu ahaa warbixin oo la hubo oo tirtiran loo heli lahaa meeshii laga heli lahaa warbixinta ayaa la sameeyey oo loogu looga soo ogaagayo xitaa warbaahinta gudaha iyo kuwa caalamkuna ay la soo xiriiri karaan si ay u helaan information sugan oo la xidhiidha dhacdadaas afayeene ilaa hadda wax gurmad caalamiya oo yimid ama xarunta soo gaaray ma jiraan
waa tallaabadii koowaad qiimeyntii xaaladda ayaa hadda la taagan yahay dowlada ayaa jira dowladda soomaaliya la soo xiriiray una sheegay inay gacan ka siinayaan haddii ay jiraan dad aan gudaha dalka soomaaliya wax looga qaban karin inay gacan ka geysanayaan marka waxyaabaha hadda isku dubaxiidka howlahaas la xidhiidha ayaan halkan u fadhinaa insha allahu tacaala oo aan jeclaan lahaa aada iyo aada umahadsan mar walba wixii kusoo kordhabaa inaan inaan bulshada la soo wadaagno aada iyo aad ayaa umahadsan tahay waxa uu ahaa ismaaciil mukhtaar oranjo afhayeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya waa hagaag haddaba maleeshiyada al-shabaab weerarka maanta ay ka geysatay ex control afgooye iyo weeraradii ka horeeyey oo ay ka mid tahay qaraxii ka dhacay isgoyska zobe maxay ka dhigan tahay ma waxa ay ka dhigan tahay in ay diin difaacayaan mise in ay baabi'inayaan mustaqbalka iyo jiilka soomaaliyeed waxaa arrimahaasi ka wareystay khabiir dhinaca arrimaha ammaanka iyo fikradaha kooxaha xagjirka cabdicasiis cabdicasiis axmed aada iyo aada umahadsantaa marka hore inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dadkii soomaaliya halkaas lagu gumaaday inta dhimataan u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay hogooga bogsiiyo runtii waa arrin axdile musiibo qaran wax aada looga naxo in weli kooxaha argixisada ay u amuun qabaan inay dadkii shacabkii gumaadaan waana wax aada iyo aad looga xumaado loogana naxo waxaa halkaas ku dhammaaday dad maata ah shacaba iskooley ah waaya meel halbooga ah oo istuujo ah marka waxay tusinaysaa arrintaasi ay imaamcad ka bixinaysaa iyagoo maalin sagti ah oo xilliga xilli shaqo ah laba saac oo dadku shaqooyinka u bareerayaan oo iskuullada u bareerayaan in iskii la beegsado ex control afgooye waxay tusinayaan arrin ah ula jeedo iyo ula kac oo qasad loogudan lahay shacabkana la beegsanayo maadaama ay arday iyo dad musaafiriina iyo bajaajley iyo shacabka qadiiska halkaas ku dhammaadeen waxay tusinayaan inay weli hamuun loo qabo gumaadida iyo shacabkii waxyeeleyntooda iyo inaan kooxuhu aysan weli gumaadkan geysanayo aysan weli ka daalin markaasna aysan awood u helin inay inay soo gudbaan magaalada laakiin ay meesha ugu dhowoy gaari karaan oo ay noqotay isku iskaas eegiska daba afgooye halkaasna ay shacdaba ku baabi'iyeen waxa ugu weyn oo aada u muuqdo waxa weeyaan oo tusaale noqon karo marka la fiiriyo xilliga uu aadiyey ujeedooyinka ay ka yeelan karaan waxaa kamid a in sanadkan qaybo badan oo kamid a maadaama qaraxiga noocaan aysan dhicin iyo sanadkii horeba ay u dambeysay fourteen octoober labada kun todobiyo tobankii qarax nuucan ka weyn ama lamid ah inay inay jiraan welina shacabka gumaadkiisa ay u heelan yihiin ay tusaaleeyaan inahaas iyo inay christmaskii waxaa la yidhaha adduunka ka socdo oo dabaaldega sanadkan lagu dabaaldegayo dhammaadkiisa inay xisaab xir ahaan iyo inay wax sameeyeen soomaaliya ka sameyn ay tusaale ah dhamaaska ay dirayaan iyo inay muxuu ahaay maalin ayagoo subaxdii hiiro hore oo shaqo la aadayo arday socoto oo shaqo loo kala hay kusoo raagsadeenna waxay waxay tusaale cad ka bixinaysaa inaan waxna loo aado yeel iskusna la beegsado cabdicasiis kooxdan al-shabaab qaraxyo ka horeeyey qaraxan ayay geysteen oo dad shacab ah ay runtii dhibaato ka soo gaartay fasiraada noocaas ah iyo habdhaqankooda marka laisbarbar dhigo ka waranka qabiil ahaan adiga runtii waxaan dilayaa dad shacaba oo musaafiriin ah oo iskuoley ah oo xamaalata ah oo maciisho door raadinayo diinna waa sheeganayaa wax iskeenaa maaha waxaa soo jiray oo dhowr mar ay fuliyeen qaraxyo noocaan ah yay oo ahay fourteen octoober dadkii ku dhintay iyo dhaawacii qaraxaas uu geystay wuxuu gaarayay boqolaal maantana dad aada u badan fara badan ayaa kula dhaawamo kula dhintay halkaasna ma joogin dad ama ama ama cadow islaama ama diinta lid ku ah dad soomaaliya oo muslimiin oo dukado oo maciisho door raadinaya halkaa lagu beegsaday waxaa kaloo ma la dhihi karaa marka kooxdan bartilmaameedkooda waa xarun dowladeed ama dad dowladda u shaqeeya ma la dhihi karaa iyagoo isku qarxinaya bulshadii caadiga ee rayidka ah dhexdooda
runtii ma kala soocayaan sida ka muuqato taariikhda dhacdooyinkii qarxida ay samay jireen ma kala soocayaan goobo instituushiyada dowladeeda ama goobo daxnada oo suuqa horey waxaa qaraxweyn uga dhacay zoodwada dokumenteed uu ka dhacay suuqa ama barkinley uu ka dhacay sidoo kale maanta wuxuu ka dhacay iskuiskii ex control dad aada u badanna way ku dhammaadeen ciidanna duuniyana ma joogin meeshaasi shacab iskuis iyo istuujo iyo dad kala gooshayo ayay xarun ahayd iyo goobo ganacsiya ahayd waxaa kaloo ayagana meesha ku jiro in halkaas ay wax ku yiiloobeen waxayna ku gaareen dad ajaanib ah oo walaalayn turki ah oo dhisayay jidka halbowlaha soomaaliya si guud si gaaree muqdisho iyo afgooye horumarin isku socodka iyo muxuu ahay dhismooyin ka sameynayay bala-diisa celinkeeda iyo socodkii iyo jidkaas ku howlanay iyadaasna waxay tusinaysaa in shacabkii horumarkiisa iyo wuxuqabadkiisa xataa aan la ogolayn ama ay arrimaha noocaani ay aysan xataa jiirka in la dhiso iska hortagayaan ama isku dayaan inay hortagaan iska dhaafin
waa gartay maxaa la gudboon marka bulshada maxay tahay in ay ka bartaan falalka guracan ee argagixisada runtii waxaa la gudboon shacabka iyo ummadda soomaaliya maanta inay gudoobaan sidii arrimaha noocaan ah iyo cadowga beegsanayo inay mid u noqdaan ka hortagaan isla markaasna ay dhinac usoo wada jeestaan maadaama aan hantidii la dhaafaynin naftii la dhaafaynin shacabka soolidii la dhaafaynin waxyaaba aada u xanuunka badan waxaa kamid a toban sano ka hor in ardada idaacadda manaadir bishaan oo kale laba kun sagaal tobankii la beegsaday la laayay hortaa lagu beegsaday maantana ayagoo maraya sruskii fikiska frool mar labaad la beegsaday ee ardadii sida jaamacaddii lagu laayay waxay tusaale cad u tahay muujinaysaana in dadka dalmudayada oo ardayda iyo waxbartay iyo dadka waxbartay iyo dadka bida iyo dadka kale shacabka intaba aan kala sooci
dambe ee barnaamijka ayaan kusii siqaynaa aan kaga hadlaynay qaraxa saaka ka dhacay magaalada muqdisho madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa qaraxaasi ka tacsiyeeyey waxaana ay ku tilmaameen in qaraxaasi uu muujinayo sida kooxaha argagixisada aysan ugu aabayeelaynin bulshada soomaaliyeed iyaga oo aan kala reebeyn waxaa dadka ka hadlay ka mid ah madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo sidoo kale guddi gurmada ku dhawaaqay bismi illaahi raxmaan iraxiim innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun saakii subaxdii waxaa dhacay qarax meesha loo yaqaano ex control ee aada wadada aada afgooye halkaasoo ka dhacay qarax aada iyo aada u weyn ayna ku la-deen dad fara badan oo isugu jira dad danyar oo u kala hayay nolol maalmeedkooda u kala hayay shaqadooda si ay u quudiyaan reerkooda iyo caruur u kala lahay iskuuladooda oo da-yar iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhexeeya ee ex control iyo afgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhado ilaahay ha u naxariisto jannadiisi iyo naxariistiis allah siiyo qaraabadooda iyo ehelkooda iyo asxaabtoodana samri iimaan allah ka siiyo wakhti ay kusoo beegantay waxay ahayd wakhti lama filaan ah oo dadku ay u socdeen nolol maalmeedkooda ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda soomaaliyeed ay argagaxgeliyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan waxaanse leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdoodu marna lama qalbi jabin karo marna lagama hor istaagi karo horumarka dalkan iyo dibidhiskiis kooxdan argagixisada ah ee shabaab waa koox u shaqaysa argagixiso caalami ah oo loogu soo diray ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed inay xalaalaystaan dhiigooda ay xasuuqaan ummadda soomaaliyeed ay burburiyaan wax dhismo ah shabaab wax ma dhisaan waxbay dumiyaan ma dhisaan iskuullo ma dhisaan goobo caafimaad ma quudiyaan shacab kama shaqeeyaan mustaqbalka caruurta soomaaliyeed waxay ka shaqeeyaan oo loo soo kontract garayay oo loo howlgeliyey inay ummadda soomaaliyeed ka hor istaagaan horumarka inay laayaan shacabka soomaaliyeed inay laayaan caruurta soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkan uu leeyahay waxaan ku adkeynaya xukuumadda ama aan faraya inay si deg dega ugu gurmadaan shacabka soomaaliyeed oo halkaas lagu xasuuqayo cisbitaalada yaalla ay si deg dega u gaarsiiyaan wax alla wixii taageero ah ay la gaari karaan shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay iyaguna garab siiyaan dadkaas waalahooda cisbitaalada yaalla wax alla wixii taakulayna ay la gaari karaanna la gaaraan waxaan alla uga baryayaa intii halkaas ku dhimatay maanta inuu ilaahay jannadiisii naxariistiisa siiyo eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodana uu ka siiyey samri iyo iimaan dhibkan maanta dhacay wuxuu noo yahay cashar joogto ah dalku wuxuu ku jiraa dagaal inaan u feejignaano argagixisada maalin walbaba waxa ay qorsheynayso inay tahay inay layso shacab soomaaliyeed aysan u socon dadka u shaqeeya dowladda waxaa loo baahan yahay inay arinta maanta dhacday oo argagixisada ah oo naxdinta leh inay namidayso oo aan hal meel uga soo wada jeesanno la dagaalanka argagixisada iyo cidda la shaqaysata wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu talagalkaygu wuxuu ahaa in sharcigii warfaafinta akhriskiisii labaad aan galno maanta waxaan ka xunnahay in geeri xumi inagu dhacday oo dad tiradiisa la leeyahay aad bay u badan tahay ay qaraxii saa ka dhacay in nagaga dhinta sidaa la ajligeed aqalku wuxuu go-aansaday inay tahay maalin tacsi ah oo aan shir la qaban karin iyo shaqo laakiin aan u tacsiyayno oo keliya dadkii soomaaliyeed ee ku geeriyooday dhacdadaa naxariis darradaah ee gardarrada ah waxaan leenahay dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan samir iyo iimaan ilaahay nagada ka siiyo intii ay wax ka baxeenna ee ehelka ahaydna sida oo kale waxaan leenahay samir iyo iimaan ilaahay intii dhimatayna naxariistii janna ha siiyo intaas ayaan odhanaynaa maanta oo aqalku soo jeedinaya aada iyo aad baad u mahadsantihiin bismi illahi raxmaan raxiim innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii ku naf waayey qaraxii ay geysteen argagixisada kana geysteen magaalada muqdisho waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inta dhimatay inta dhaawacana ilaahay ha caafiyo sida ugu dhaqsaha badan waxaan magacaabnay guddi heer qaran ah oo heer wasiir ah oo ay wasiiro iyo gudoomiyaha gobolka iyo dad kale ay qayb ka yihiin si loo dardargeliyo gurmidka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaas loona gargaaro eheladii ay dadkaasi ka dhaawacmeen ama ay ka dhinteen sidoo kale waxaan ka shaqaynaynaa in ciddii dalka gudihiisa lagu daaweyn karana lagu daaweeyo ciddii aan lagu daaweyn karinna aan u raadino xal dibadda loogu qaado shacabka soomaaliyeed kuwa magaalada muqdisho jooga iyo dalka dibaddiisa iyo meelaha kaleba waxaan leenahay waqtiyada ay dhibaatadu dhacaan waa muhiim in laysu soo gurmado waa inayna shacabku isu gurmadaan xarun gargaar degdeg ah ayaa looga shaqayn doonaa si loo la isugu dubarido shaqada gargaarka ee socota ugu dambeyntii dalkani waa dal dagaal ku jira argagixisaduna waxa ay beegsataa keliya waa shacabka soomaaliyeed waxaana rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego ummadda soomaaliyeed niyadooda marna daciifi mayso inta laga soo afjari doono guushana ummadda soomaaliyeed boqolkiiba boqol ay ku dambayn doonto mar labaad waxaan tacsi u dirayaa dadkii laga geeriyooday kuwa xanuunsanna oo ku dhaawacmana waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay si dhaqsale u caafiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayuu ahaa waxaa ka horeeyey madaxweynaha iyo gudoomiyaha aqalka sare waxay ka tacsiyenayeen qarixii maanta ka dhacay ex control afgooye magaalada muqdisho waxaanu eegeynaa hadda wararkii ugu dambeeyey xarunta gurmadka deg dega ah ee magaalada muqdisho cabdishakuur cali axmed ayaa dhinacayga fadhiya cabdishakuur wararkii ugu dambeeyey maxay sheegayaan waa mahadsantahay maxamed roraye wararka xarunta gurmadka inaga soo gaaraya waxay sheegayaan in howsha gurmadku ay u socoto si xawli ah waxaa tegayey oo hadba booqanayey halka gurmadku ka socdo iyo sida howlwadeenada gurmadka deg dega ah qaraxii maanta ka dhacay isgoyska ex control afgoy ee magaalada muqdisho madax kala duwan waxaa goordhow booqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre si uu bal u qiimeeyo howsha gurmadka deg dega ah waxaa kaloo booqasho ku tegay ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guleed qadar waxaa kaloo booqday wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya meesha waxaa si wadajira uga shaqeynaya guddiga farsamada gurmadka deg dega ah ee loo sameynayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii argagixisadu ay maanta ku xasuuqeen dad badan oo rayd ah oo aan waxba galabsan oo tiradoodu ay gaarayso ilaa toddobaatan iyo sagaal qof oo dhimasho ah tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen oo isbitaalada magaalada muqdisho la geeyey sida ay shacayso dowladda federaalk soomaaliya oo goor dhoweed oo caawa ah uu taleefon shir jaraa'id magaalada muqdisho ku qabtay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jaraal cabdi xasan cabdi maxamed xasan marka gurmadkii waa uu soconaya ra-iisul wasaaruhu wuxuu la kulmayy la kulmay guddiga ku howlan gurmadka deg dega ah ee dadka ay waxyeeladu gaartay bulshada siday uga falceliyeen social media dadka baraha bulshada runtii qaraxan oo ahaa mid kamid a qaraxyadii uga xumaa ee ka dhacay soomaaliya marka la ego aad bay uga xumaayeen waxay aragtidooda ku muujinayeen sida ay tahay in lagu midooba qaraxan markaad eegto qaraxyadii dhacay wuxuu noqonayaa qaraxii labaad ee ugu khasaaraha badnaa ee soomaaliya ka dhacay qaraxii ugu khasaaraha badnaa wuxuu ahaa qaraxii afariyo tobankii octoobar qaraxaasi argagixisadu waxay ka geysteen bartamaha isgoyska soobe oo ah isgoos aada u saxmad badan dad aada u badan oo kun ku dhow ayaa ku dhintay dad tira intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen marka qaraxan wuxuu noqonayaa qaraxii labaad toddobaatan iyo sagaal ruux ayaa hadda inta la diiwaan geliya ah tiradu intaa way ka badan kartaa dad boqolaal qofana waa ay ku dhaawacmeen marka dadku baraha bulshada si dareen leh ayay uga falcelinayeen waxaa xusud mudan gurmadka deg dega ah dadku inay isbitaalada tegayeen dhiig shubayeen dadka qaar baa la xiriir gudiga oo wixii tasiilaad iyo dhaqaalo ku deeqaya barnaamij gaar ah oo goor dhoweyd aan ka sameynay radio muqdisho ahaan gurmadka deg dega ah dad badan baa nala soo xiriiraya oo dalbanaya inay xiriir ka helaan kuwaasoo sheegaya inay diyaar u yihiin inay gurmad ka qayb qaataan qaar dareenkoodii cabirayn waxay lahaayeen waxaan ka xunnahay wixii dhacay oo ah weerar waxashnimo ah oo dad aan waxba galabsan lagu laayay dadka soomaaliyeedna waxay ugu baaqayeen in loo midoobo sidii la isaga kaashan lahaa in kooxahaasi cadowga ah ee argagixisada ah wadanka looga ciribtiri lahaa ee mar walba caadaystay xasuuqa dadka aan waxba galabsan cabdishakuur nagu celi kartaa nambarada gurmadka deg dega ah maadaama ay muhiim tahay waayahay waa mahadsan tahay taleefanada gurmadka deg dega ah ee lagala xiriiri karo guddiga farsamada ee hadda ku holan gurmadka deg dega ah haddii dee qofku uu doonayo inuu gurmado oo dhiig ku gurmado ama uu doonayo inuu ku deeqo dhaqaale wixii uu awoodo waxay kaliyihiin taleefon nambaradan soo socda oo ilaa shan taleefon oo hormuud ah lambarka koowaad waa eber lix hal afar furuhu waa afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo afar lambarka labaad waa eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo shan lambarka kale waa eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo lix lambarka ku xiga waa eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo toddoba lambarka kale waxa weeye eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo siddeed dadka doonaya inay gurmadka ka qayb qaataan ama dadka eheladooda tabaya dadkoodu weysan dad badan baa meesha ku dhintay qarax maadaama waa dad qarax dad badan lagu xasuuqay taleefanadaas oo qismada ayay si deg dega ula xiriiri karaan sidoo kale dadka dibadaha kala soo xiriiraya taleefanadaas oo iyaga oo aan sheegay ayay waxay ku dari karaan furaha dalka oo ah balaas ama eber eber labaatan iyo shan labaatan iyo labaatan iyo shan labo ayay ku dari karaan oo lixda waa furihii aan sheegay marka dadka dibadda joogo taleefanadii haddii aan soo sheegay sida tooska noola socda taleefanada ayay waxay kala xiriiri karaan guddiga farsamada ee ku howlan gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii waxshnimada ahaa ee maanta ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho cabdishakuur cali axmed ayuu ahaa oo wararkii ugu dambeeyey ee qaraxa iyo waxaa ka soconaya xarunta gurmadka faahfaahin naga siinayey guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka bandhiga wareysada radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa i nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
haddii aad qorshaynayso qarax iyo ismiidaamin inta aadaan u qalabqaadan nafta inaad qasqaas geliso qoon kalena sii marato keen qalinka iyo buuga daliilbaan ku qoraya haddii aad qorshaynayso qaraxiyo ismiidaamin inta adaan u qalabaadan nafta inaad qasqaas geliso qoon kalena sii marato keen qalinka iyo buuga daliilbaan ku qoraya waxaad tahay qalfoof maraane iimaankii laga qaaday moogtahay qudhaad goysay iyo dhiiga qubanaya qiyaamaha xisaabtiisa